أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaal culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka ashaadaro dirarka ah ee jubbaland ayaa ka qarxay deegaanka raaskambooniya ee gobolka jubbada hoose howlgallada loo beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhaacay qaybo ka mid ah wilaayaadka bokool iyo shabeellaha hoose ganacsado soomaali ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii korortay dilalka iyo boobka hantiyeed ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaas wilaayada hiiraan ayaa dib u howlgelisay isbitaalka deegaanka booco kadib munaasabad ka dhacday deegaankaas
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن intaasi aad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatan iyagoo fisan dagaal culus oo u dhexeeya maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka ashaadaro dirarka ah ee jubbaland ayaa ka qarxay deegaanka raaskabooni ee gobolka jubbada hoose warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen cabduqaadir maxamed rabbaani wararka ka imaanaya deegaanka raaskambooni ee ka tirsan gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeya maleeshiyaadka ridada iyo kuwa ashahadala dirirka jubbaland uu saakay ka qarxay deegaanka lagu magacaabo manerani oo qiyaastii soddon kilomitir u jira deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose dagaalka oo si gaara uga socda deegaanka lagu magacaabo manerani ayaa la tilmaamayaa inuu yahay mid aad u xoogan oo labada dhinac ay isu adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan isgaarsiinta oo ka maqan deegaanka lagu dagaalamayo haddana waxaa hubanti la'aan ah in uu jiro khasaare xoogan oo soo kala gaaray labada dhinac ee murtadiinta ah inkastoo aan la ogeyn tirada rasmiga ah ee dhinacyada murtadiinta ee ku halaagsamay dagaaladaas u dhexeeya haddana deegaanka manerani oo qiyaastii soddon kilomitir u jira raskamboni ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka soconayay isuhub uruursi xoogan oo ay sameynayeen maleeshiyaadka dabadhilfyada murtadiinta kuwa jubbaland iyo kooxda xasan garguurte ha yeeshee hogaanada dabadhilfyada ah ee ciidamadoodu ku dagaalamayaan raskamboni ayaa qoloba qolada kale waxay ku eedeynaysaa in uu dagaalka isaga soo bilaabay sidaas oo ay tahayna waxay sii kala sheeganayaan in ay guulo ka gaareen dagaalka u dhexeeya wasiir ku-xigeenka amniga maamul goboleedka ashahadala dirirka ah isku magacaabay jubbaland murtadka lagu magacaabo aadan axmed xaaji oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in kooxda ridada ay maleeshiyaadka ridada jubbaland u adeegsatay dagaalkeeda dayaarado daroon ah waxa uuna intaas ku daray in dagaalka uu bilowday kadib markii maleeshiyaadka kooxda ridada ee la geeyey deegaanka raskamboni ay weerar ku soo qaadeen difaacyada maleeshiyaadka ridada jubbaland ee deegaanadaas saaka aroortii ayaa ciidamada dowladda federaalk ee muqdisho laga keenay ee ku sugan magaalada raskamboni ay weerar kusoo qaadeen fariisimaha ciidanka jubbaland runtii weerarkan ay ku bilaabeen daroon ayaa ka dhacay maxay ahayd duleedka magaalada kadibna dagaalku u ballaadhay welina wuu socdaa hadda waxaa iska soo dhiibay horin ka mid ah ciidamadii muqdisho laga keenay ayaa isa soo dhiibtay si fiican baan oola dhaqanay si fiicanna waa la dhaqmi doonaa daroonta maantana loo adeegsaday dowladaha iska leh waan soo bandhigaynaa tan oo kale waxay dhacday labadii kun iyo saddex iyo tobankii ayuu dowladda madaxweyne xasan sheekh uu madaxweynaha ka ahaa uu magaalada kismaayo soo weeraray maxay ahayday sidan oo kalena uu dagaal uga riday shan boqol oo qof oo yaa dagaalkaas yaa ku dhimatay shacab badan baa ku barakacay hanti badan baa lagu waayey maantana sidii oo kale u socotaa dhanka kale war-saxaafadeed ka soo baxay kooxda ridada ayay kaga hadashay dagaalka saakay ka qarxay deegaanka raskamboni iyadoona dagaalkaas ku eedeysay dhanka maamulka gaalaraaca ah ee jubbaland wariyaal ka kala tirsan labada maamul ee murtadiinta ah oo soo kala xiiganaya saraakiisha labada dhinac ayaa mid kastaba waxa uu sheeganayaa in uu guulo ka soo hooyay dagaalka oo qoloba qolada kale ee askar ka dishay kana dhaawacday iyo sidoo kale inay ka gubeen gaadiid dagaal ayna jiraan waxyeello badan oo dagaalka ka dhashay dagaalkan ka qarxay raaskambooni ee u dhexeeya maleeshiyaadka murtadiinta ee kala taabacsan axmed madoobe iyo xasan garguurte ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxa ay wadeen hub uruursi ballaaran taas oo salka ku haysa khilaafaad siyaasadeed oo u dhexeeya murtadiintaas ugu dambayntiina la arki doonee halka uu ku dambayn doono dagaalka ma murtad axmed madoobe ayaa u soo hari doona halkiisa mise murtad xasan garguurte ayaa kismaayo ka raacdaysan doona axmed madoobe oo kursiga kismaayona qof kale usoo magacaaban doono howlgallo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka bakool iyo shabeellaha hoose faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen yaasir maxameda howlgalladani oo isugu jira dagaalla doos ah iyo qarax waxay ka kala dhaceen qaybo ka mid ah wilaayaadka bakool iyo shabeellada hoose waxaana howlgalladaasi lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta duulaanka kusoo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta aanu ka horumarno dhanka wilaayada shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay howlgal qaraxa ka fuliyeen gudaha degmada janaale oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose qaraxan oo dhawaqiisa si aad ah looga maqlay xaafadaha degmada janaale ayay mujaahidiintu la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah gaar ahaan kuwa booliiska waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari oo murtad ah oo lagu magacaabi jiray ciilo maaxiyow dhanka kale wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta xabashada itoobiya iyo saldhigga murtadiinta ee degmada waajid sidoo kale bakool waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada xudur waxaana dagaaladan xalay ka dhacay degmada xudur iyo waajid laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan wilaayaadka bakool iyo shabeellada hoose ayaa ka mid ah wilaayaadka ay sida joogtada ah uga dhacaan weerarada lagu naafeynayo cadowga allah ee duulaanka kusoo qaaday kudhaqanka shareecada islaamka
ganacsado soomaali ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii korortay dilalka iyo boobka hantiyeed ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaas walaalkan cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa inoo faahfaahinayaa waxaa iska soo dabadhacaya warbixinada la xiriira kiisaska dilalka ah ee ka dhanka ah ganacsatada soomaaliyeed kuwaas oo laga soo tabinayo dalka koonfur afrika oo ka mid ah dalalka ugu badan ee soomaalida lagu beegsado saacadii lasoo dhaafay waxaa gudaha dalkan lagu dilay ganacsatada soomaaliyeed oo ka mid ahaa dhallinyarada soomaaliyeed ee dalkaas u shaqa tegay sida ay xaqiijiyeen elwareedyo xogogaal ah goobjoogaal ku sugan koonfur afrika ayaa soo sheegay in shilagelinkii dambe xaafad ka tirsan magaalada cape town lagu dilay siciid cismaan cosoble oo caan ku ahaa siciid gaxwo faahfaahin dheeraada lagama bixin qaabka ugu dhacay dilka ganacsadahan soomaaliyeed ee lagu dilay cape town oo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee wadanka koonfur afrika dhacdadani waxay kusoo beegmaysa xilli shan maalmood ka hor dhacdo tan la mid ah ay ka dhacday mid ka mid ah xaafadaha magaalada cape town halkaas oo lagu dilay maxamed cali culusow oo ka mid ahaa ganacsatada soomaalida ah waxaana lagu toogtay afaafka hore ee dukaankiisa wilaayada hiiraan ayaa dib u howlgelisay isbitaalka deegaanka booco kadib munaasabad ka dhacday deegaankaas warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo hay walaalkeen cabdiqani maxmeda munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana wilaayada islaamiga ah ee hiiraan dib uga howlgelisay isbitaalka guud ee deegaanka booco ee bariga wilaayada hiiraan ayaa waxaa kasoo qaybgalay marti sharaf kala duwan odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka booco oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa si weyn u bogaadiyey dib u howlgelinta isbitaalka deegaanka booco iyagoona xusay in bulshada deegaanka iyo tuulooyinka hoos yimaada booco baahi weyn u qabeen dib u furista isbitaalka annakoo ah yani beesha booco waxaa noola furay isbitaalkii aan codsanay xaragada iyo walaayada aan codsanay ayaa naloo furay daawadii waa naloo keenay dhakhtarkii waa naloo keenay wax kastaba kumbud ay ku yihiin waxaanu sheegaynaa marka beesha waxa alla wixii hadda kolley taba caafimaad u baahan waa inay soo qaabilaan ay yimaadiin intaasna waxaanu sheegaynaa beesha annakuna waa ku faraxnay ummaddana waxaanu sheegaynaa inay kasoo qayb galaan ay yimaadiin caafimaadka waa u furaya maanta kadib idan meelo kale aysan aadin intaasna ummadda ayaan u sheegaynaa ilaaha ku mahadsan xafladda aan berga u fadhino annaguna annagu odayaashii aan codsannay ilaaha ku mahadsan isbitaalka aan codsannay baahi badan loo qabay muddo dhan loo jariraqsanaay wixii loo dhib qabo haddii lagu sheego alxamdulilah yaa tiraa inaan ku xamdinno beesha booco iyo nawaaxigeeda booco waa degmo dhowr iyo soddon tuulo ayaa hoos timaado lur iyo nacfiba u hoos timaado hadduu dhib ka jiran la wada dhiban haddii wanaag ka jiran la wada wanaagsan degmadaas wixii ah in loo yimaado daawadaasu waa furan tahay isbitaalka laga furay booco laga furay waa isbitaal islaamkao dhamm ou leeyahay nin safara waa laga daaweynayaa nin aan reer booco ahayn waa laga daaweynayaa wuxuu u furan yahay qof kasta oo muslima oo xanuunsan in laga daaweeyo ayaan ka odayaalahan aan diyaar wadan waxaad moodaa caafimaadka sigana baahida loo qabay baahiyar ma ahan waxaa loo furay dadka muslimiinta ah oo ka faa'iidaysan karo oo meel kastay joogaanba uga imaan karo ayaa xaragada ugu tala gashay u furtay ilaahay ijri xasanaad ha ka siiyo waxbarashada iyaduna waa noo furan tahay iyaduna nuur ayaa loo baxa hadduu ilaahay yidhaahdo waan uga mahad celinaynaa ilaa heer xarago ilaa heer degmo dhammaan makaatibta ee maaragtay hawshaas u quntay waxaynu leynaha anaguna qalbi furan iyo waxaan idigu soo dhawaynaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo iyo samcan wadaacan oo walaayada mid hore mid hoose baan adeecno maqalno maalmoo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale wilaayada hiiraan dib u howlgelisay iskuulka hoose iyo dhexe ee jacfar ibnu abidaalib ee deegaanka booco oo ah deegaan dhacaha duleedka magaalada beledweyneh ee bariga wilaayada hiiraan mahadsan cabdiqani warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaas asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh